barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efyemada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad koob iyo labaatanka bisha janawari sannadka labada kun iyo toban iyo siddeedda idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah jacfar kuukaaye
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka ganacsiga ee dhallinyarada qorshahayga ku xigaa wuxuu yahay inaan magaalada ka sameeyo meel caways oo aad u weyn oo oo deedna aan investment badan lacag badan geliyo dhallinyarta iyo dadka waaweyn ay ku caweeyaan dadku way ka daaleen hudhada weyna tagaan waxay u baahan dadku meelay ku nafisaan barnaamij waxaan ku samayn doonaa marka la dhahdo haddaan ahaan lahaa haddaan ahaan lahaa wuxuu noqonayaa meel barnaamijka dhallinyarta isku dhex gasho ay ku sheekaystaan kaalimihii suugaanta iyo heesahana kama marna
waa codka fanaanka axmed aarshe dhegaystayaal idaacadda aad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan ka maqnaan doonin barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu magacaabay guddoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka banaadir iyo weliba ku-xigeenadiisa cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow waxaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed cabdulaahi maxamed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo weliba siyaasadda xuseen maxamed nuur waxaa isna loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda basma cumar axmed waxaa iyadana ay qaban doontaa xilka guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta aadan sheekh cali fiido waxaa isna loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud xogayaha guudna waxaa loo magacaabay cumar cabdirasaaq xuseen wareegtadan ayaa timid kadib maalmo la hadalhaya in xukuumaddu ay damacsan tahay in xilka ay ka xayuubiso maamulka gobolka banaadir oo uu hogaamiyo taabit cabdi axmed xiisada tallaabadan la xidhiidha ayaa dhowrkii maalmood ee nadhaaftay laga dareemayay gudaha magaalada muqdisho dhinaca kalena laba ruux oo mid ka mid ahi ay haweenay tahay ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay meel ku dhow kulliyadda gahayr oo ciidamo boolis ahi ay ku sugan yihiin qaraxan ayaa ka dhacay meel qashinka lagu qubo oo kulliyadda u muuqata waxaana loo malaynayaa inuu ahaa mid meesha kusii asnaa
diyaaradaha dagaalka ee dalka turkiga ayaa bilaabay duqayn ka dhana maleeshiyaadka kurdiyiinta ee uu maraykanku baritaaro kuwaasoo ku sugan deegaanka afrin ee dalka suuriya turkiga ayaa sheegay in weerarka oo la filayey uu beegsaday in ka badan boqol bartilmaameed oo ay ku jirto amaba ay ku jirto deegaanka afriin lafteedu taasoo ay ku dhaqan yihiin dhowr boqol oo qof oo dalkaasi siiriya duqaynta ayaa lala beegsaday goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka kurdiga ah ee loo yaqaana y b g kuwaasoo turkigu ku eedeeyo inay xidhiir la leeyihiin kooxda kurdiga ee mucaaradka ku ah ee ku sugan gudaha dalka turkiga
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta maanta ood kale aad ku dhegaysataan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta toddobaadkanna waxaa magaalada boorame inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba waxada aad ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaa maanta idinkaga imanaya magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good muddooyinkan dambe waxaa kusoo badanaya magaalada boorama meheradaha ganacsiga ee lagu gado cabitaanada iyo cuntooyinka kuwaas oo ka duwan meheradihii hore uga jiray magaalada goobahan ayaana ah kuwo aada loo qurxiyey islamarkaasna ay hal abuureen dhallinyaro aqoon-yahan ah oo dalka gudihiisa wax ku baratay cabdiraxmaan sheekh muuse cismaan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada meheradahan cusub ka bilaabay magaalada boorama wuxuuna maanta inoogu marti yahay barnaamijkeenna ugu horreyn cabdiraxmaan waxaan wax ka weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo meheradiisa ganacsi ee uu hal abuuray iyo weliba cabitaanada iyo cuntooyinka uu kaga duwan yahay meheradihii hore uga jiray magaalada
aad iyo aad baad u mahadsantay haashim adiga iyo kooxda kee kaala shaqaysay v o eda salaan ballaare baan usoo jeedinayaa barnaamijkana waxaan rabaa inaan hambaliya inuu ka mid yahay barnaamijyada dhallinyarta ee wax badan ee ku haga ee aadkaan ugu dhegaysiga badan yahay inuu ka mid yahay haashim meheradan saad arkayso waxaa la dhaha city cofe an ethiopian foodis house waxay ku samaysaa cuntooyin gaara iyo bunan heer sarreeya iyo shaahyo gaara waxaa jira awal dadku waxay odhan jireen waa shaah shaahun baa loo cabi jiray bun bun baa loo cabi jiray laakiin bunankaan samayna way kala duwan yihiin noocyadii qof kasta oo oo dunida meel ka yaqaana bunka noociisa waa la siin karaa dadka italian kofeega cabaa american american kofeega cabaa african tiga ama kofeega cabaa waa la siinayaa meheradda waxaa kalay sababtan city cofe aan cofe ugu nidhin waxay tahay macnaha in bunku soo jiito macnaa cofe markaa maskaxda ku soo dhacdo qof kasta oo hadda bunka u cabbaa haweenku way cabbaan raggu way cabbaan macnaha waxaa dareemaysaa in uu wax badan oo cunto aada loo xiiseeya ama cabitaan aada loo xiiseeya inuu noqday marka waxyaabaha annaga sida gaarka caankan ku nahay wax ka mid a city cofe tii baan iibinaa waa shaaha si gaar aanu hindisna anagu waxyaaba badan oo laisku daray oo mataqaana shaahun lagu cabo ayuu ka kooban yahay waxaa jiroo kale city cofe cofe baa jira oo isaga laftiisa si istandara u samaysan uuna keer qiimo duwan yahay kuwa kale maadaamuu si wax ka dawan la sameeyey sharaabiyaa jira laftooda aan samay noocaan ku nahay city cofe juice baa la dhahaa waa sharaabka loogu cabidda badan yahay maalintii qiyaas ahaan waxa cabbaa ugu yaraan boqol qof way cabbaan sharaabka waa sharaab xataa dadka qaarkood markay yimaadaan maxaanisiya ku dhahdo horta city cofe juici soo sibirada ama city cofeti macnaha wax waxay noqotay wax gaara oo sharaab gaara aada u xiisayaan ayuu noqday cuntooyinka kalean samaynaa caanka ku nahay wax ka mid a canjeerada nooc noocyadii canjeeradoo dhan ethoobiyaanka waan u samaynaa qiimayaal kala duwan waa lagu helo qof walba wuxuu ku helaa hal doolar iyo bar buu ku heli karaa ilaa saddex doolar buu ku cuni karaa iyo wixii ka badan
cabdiraxmaan waxaad sheegtay inaad samaysaan sharaabyo aad ugu magac darteen meheradda oo sharaabyo isku jir jira inaad hindisteenna waad sheegtay sharaabyadaa ma khudradda waddanka aad ka samaysaan mise khudradda dibadda laga keeno bal waxyaabaha aad ka samaysaan noo sharax
haashim aad baad u mahadsan tahay waa su-aasha ugu badan dad macaamiishu weydiiyaan waxay dhahan sharaabkani waa sharaab aad u dhadhan duwaan aad u macaan aad u tayo badan oo fadhiya qiimo jabanaa siinayso waay hal doolar kaletaan ku iibinaa waxay yidhahdeen maxaad ka samaysaa su-aalaha ugu badan dhammaantood waxay ka kooban yihiin wax mataqaanaa fresh fruitisa oo waddanka gudihiisa oo si gaara loo sameeyey sida loo samaynayo waxaa ka shaqeeya shaqaalo u tababaran oo waxaa jira sharaab keliya ka shaqeeya qaar waxaa jira sharaab keliya ku takhasusay oo sharaab taya leh oo nooc gaara leh loo sameeyo qofku sharaabka xataa wuxuu ku cabbi karaa inuu sharaabyo wuxuu ka heli karaa kaa keliya maa nooc kasta oo sharaaba oo dalka lagu samayn jiray si ka tiyo duwan baa lagu samayn karaa qiimaha waxaad ku heli kartaa zero pointy five ilaa laba doolar waad ku cabi kartaa hal doolar baad ku heli kartaa hal doolar baad ku heli kartaa nooca doonas sharaabyada hataan samayn waxa kamid ah sharaabka malqaacada lagu cabeeyey etoobiya loo tegi jiray marka etoobiya la tungu la xusuusan jiray mataqaanaa spoon juiska afakaadhaha ka mid a inaad maangada lafteeda malqaacad ku cuni karto waa lagu sameynaya maanga milkshake different shakeska waxyaaba caana lagu sameeyo dhan dhammaantood mataqaanaa wax dalka laga helo un baanu ku sameyn fikirkan aad ku hala abuurteen sharaabyada iyo cuntooyinkaa kala duduwan ee ka duwan cuntooyinkii hore ee magaalada lagu yaqiinay xageed ka keenteen waxaa jira haashim aniga sidaad ogtahay waxaan ka mid ahay shaqaalaha dadkii ugu horreeyey ee hay-adaha u shaqa tagay oo daayar anigu muddada aan shaqaala ahaa intaanan kusoo biirin mawjadaha shaqaalaha waaweyn ee hay-adihii aan kasoo kusoo biirin shaqooyinkaygu u horreeyay aanu ka shaqeeya waxaa ma ka mid aha inaan dhish washka bartay suxuunta saa loo xalo mudalabnimada inaan bartay udhalada xiisayataasa keentay shaqooyinka ilaa yaraantii markaa hamigeygu wuxuu ahaa inaan shaqaysto gaar ahaan waxa ugu badan aan kasoo shaqayn jiray ganacsi wuxuu ahaa ganacsiga cuntooyina foon foor markaan ahaa iyo foon trii foon trii foon foor waxaan ku shaqaysan jiray macmacaale anoo ardaya xilliga bariiga soddon daqiiquu siin jiray maamulkaygii allah dembigiisa ha dhaafee xaamud dugsiga shaqac jahor baan dhigan jiray boorama waxaan u shaqayn jiray ardayda bariiga ee dugsigaa dhigto dhan dhammaan ardayda boqolkiiba lixdan way igu xidhnaayeen oo waxaan u samayn jiray sharaabyo gaara cuntooyin gaara oo raaligeliya aanoo eegaya jeebkooga eegaya dhadhankooga eegaya haybadooda iyo iyo soo dhaweyntooda deedna waxaa cuntooyinka markaa iguma cusbayn mar walbana meel kasta oon joogaan waxaan jeclaya in wax gaara in la imaado waayo barnaamijkana waxay si gaara ugu noqonaysaa weligey waxa aan hindisayo haddii aan ganacsi inaan gala aan jecelahay ama barnaamijka inaan sameeya aan jecelahay waxaan jecelahay ten percent inuu noqdo macnaha in contribution uu noqdo meel kale ka yimaada laakiin ninety percent innovation mar kastana waxaan isweydaanaya dhahdo waay maxaad kaga duwan tahay wax kale meheradda waxyaabaan ku sameynay waxaa ka mid aan ku dhaafay biisooyin baan sameynaa hadda toddobaadkan soo socda waxaan furi doonaa barnaamij biisaa barnaamijka biisadii wuxuu noqon doonaa iibse xabad biisaa hal xaba shawaarima
markaa qofkii aad hal xabo oo biisaa ka iibisaan waxaad siinaysaa hal xabo oo shawaarma oo bilaa lacaga oo bilaasha wuxuu iibsanayaa biisadu way kala duwanta iibse hal biiso oo saddex doolara hel hal mataqaanaaye lacag hel muxuu aha jibs waxaad helaysaa iibse biisa shan doolara hel xaba shawaarima oo hal doolar iyo bara biisa shan doolara waxaad ku helaysaa shawaarima hal doolar iyo bara oo friya waxaad helaysaa waxaad iibsanaysaa biisa saddex doolara waxaad helaysaa jibis hal doolara oo nooc walba waxaad helaysaa city jibis baad helaysaa masala jibis baad helaysaa noocaad helaysaa belen jibiska caadiga baad helaysaa qofka waxaa kaloo noo dheer haashimow meheraddeeda waxaa ku xidhan qayb walba bulshada ardaydaa ku xidhan ardayda ilaa dugsi hoose dugsi sare jaamacad way ku xidhan yihiin waxaa ku xidhan dadka ganacsatada qof walba jeebkiisaan ku maallaa oo wax ku siinaa ardaygu wuu fadhiisanayaa ardayga afarage waxaanu ku qiimaynaa inuu haysto zero bonty waxaan ku arkay meheradaadan iyadoo laga iibsanayo shaah loosa kaasi muxuu yahay isagu
horta haashimow city cofe waxay tahay waa meheradii loogu ugu casrisanayd ee loogu horfura boorama waxaana la furay toddobiyo labaatankii marj labada kun toddobiyo tobankii waxa hindisahana ku yimid markaan arkay dhallinyarada oo doqonka iyo meelo kala duwan oo jooga laakiin raadinaya meel neef waxaa laygu yidhi lacag reerkayga markaan gelinayay lacagtaan gelinayay ee aad u badnayd waxay gu yidhahdeen mashaha baad lacag ka samaynaysa markaasaa ku yidhi no waxaan rabaa inaan lacag sameey keliya maha inaan dhallinyarada meelay ku nafisaan helo mar walbana waxaan keenaya wax ka duwan waxay cabbi jireen shaahlooska shaahlooskii ugu horreeyey booraman anaa keenay wuxuu noqday looskan inaan markii horeyse waxaan ka samayn jiray looskii caadiga la solooli jiray markii dambe looskii warshadahan la xidhiidhay isagoo warshadaysan baa laga keenay iminka looska warshada warshadaysan boorama wuxuu yaalaa sida ay u yaalaan mataqaana dacasku iyo ama shayada u bajabana loo ibso ayuu hadda u yaalaa halkee laga keenaa markaa looska faraha badan le duban ee aad ka samaysaan shaah warshadaha warshada etoobiya soo saartay saad ogta etoobiya waxaa ka mid tahay meelaha aadka looska looga soo saaro isagoo warshadaysan bay keenaan annaguna waanu sii casriyeynaa waxaa dadka siyaabo kala duwan noogu daraa city cofetigan aan kuleeyahay loosku waa ka mid waxyaabuu ka kooban yahay waa shaah aad u qiimo badan hal doolar baa la siiyaa qofka cabadad baa shaah soo doonta un city cofe tii keliya laakiin shaahyadaa qofku wuxuu ku heli karaa laba kun iyo shan boqol saddex kun buu ku cabbi karaa qof walba jeebkiisa wuxuu haysto macnaha koobabka iyo noocu u cabaya inay kala yihiin cuntooyinka aad samaysaan imse waqti baad samaysaan ma saddexda waqtiba waad samaysaan mise qaybo ka mida unbaad samaysaan cuntooyinka ugu badan ee laydinka isticmaala meheraddiinna maxaa ugu badan
haashimow markii u horreysaan meheraddan aan sameeyey waxaan samayn jiray keliya cuntooyinka fudfudud bunka iyo shaaha iyo sharaabka markii dambe waxaan ku daray cashada dhalinyarta cashada dalbatay cashooyinka linta badan ee laga cuni jireen ka bilow nooxa ka mid ah cuntooyinka spicy food la yidhahdo cuntooyinka basbaaska badan leh kurkureelka badan leh canjeera xabashida ayaa ka mid ahayd baastada oo baasta karniyo baasta la yidhahdo ku caanay baa jiro oo baasta iyo hilib la isku sameeyey dadka aad u jecel haweenka aad u jecel waa cunto kulkuleel badan aad dadku jecel yihiin waxaa kaloo markii dambe ku daray qureeca inay dhalinyartu heli karaan haddana qadadaan bilownay qadada canjeera xabashi keliyaad helaysaa laakiin hadda barnaamijyo ka duwan oo aan furi doono baa jiro oon hindisaheyga soo wado ku darsoo haashimow labadii biloodba dadku markay soo galaan waxay ku dhahaan meheradaadii waxaan jeclaya meheradaynira waayo dadku waa way naga wada dhexaysaa fiyuuga magaalada inay qurux ku kordhiso anuu haddaan profit ka raadinayaas laakiin aan wax qurxodo wax fiican inoo soo wada kordhiso waxaan markaa ku soo aan hadda cuntooyin gaara ayaan soo kordhin doonaa saan kuu sheegay biisadaasoo kale buy one biisa geed one shawaarima iibso xabad sabaa biisa ah geed xabad shawaarima waxaa kaloo jirta oo iyada lafteeda samayn doonaa habeen kasta oo jimcaa canjeera waxaan samaynaa special canjeeraan samaynaa waxyaaba badan bay ka koobanta way ka weyn tahay way ka badan tahay qofku gidigiisa wuxuu ku dhigi karaa laba doolar iyo bal saddex doolar bal saddex doolar buu ku dhigi karaa oo family dhan baa soo kaxaysan karo special ka cuni kara marka waa in idhahdaa iibsa xabad canjeera il xabad bilaasha
ma ku hindisaysaa in meheraddan aad ka samayso magaalooyinka waaweyn ee kale ee somalilan ha waan waan ku hindisay hargeysa lafteeda waan ka furay branch kale laakiin city cofeetaa lama dhaho waxaa dhaha caweys waa magaalo waxay ka furantay hargeysa habeenkii iyo dharaartii iyo quraac saddexda waqtiba waa la sameeyaa laakiin waa waa restaurant caadiya laakiin qorshahayga ku xigaa wuxuu yahay inaan magaalada ka sameeyo meel caweys oo aad u weyn oo deedna aan investment badan lacag badan geliyo dhallinyarta iyo dadka waaweyn ay ku caweeyaan dadku way ka daaleen in hudhada weyna tagaan waxay u baahan dadku meelay ku nafisaan barnaamij waxaan ku samayn doonaa marka la dhahda haddaan ahaan lahaa haddaan ahaan lahaa wuxuu noqonayaa meel barnaamijka dhalinyarta isku dhex gasho ay ku sheekaystaan oo yidhaahdaan xataa ay ku siiyaan talooyin ama feedback dadka ganacsatada siyaasiyiinta haddaan ahaan lahaa waxaasaan samayn lahaa deedna barnaamij wuxuu noqonayaa in la yidhahdo iga maqal qofku wixii uu jeclaan lahaa halkanu ka maqlaya ama wixii ka khaldanaa xagganu ka soo maqlaya saas isku saxaya
arrintaasoo ma hool baad u samaynaysaa ma meel barxadaad u samaynaysaa fikirka iminka kugu jira ee ila maqal oo kale ay dadku kusoo bandhigayaan afkaarahooda waxay noqonaysaa meel barxada oo laakiin hool leh dhammaanteedna waa traditional waxay ka kooban tahay waxallo wixii la odhan jiray miyigeenna tusaalaaimka dhalinyarta caroosyada hoolal waaweyn bay ku qabsadaan magaalada waxaa ka maqanan ku hindisayaa in aan sameeyo hool ka kooban sidii nidaamkii miyi u samaysay waxa halkeenu ka soo abuuranay markiina hore aqal soomaaliga iyo waxyaabaha soomaali laakiin hoolo weyn mikrofoona leh barnaamij wixii lagu qabanayoo dhan leh carooska markuu ninku caruus yahay caana la siin jiro caanihii uu ka helo gorofkii caanaha lahaa halkii dhallinyartu ay dabadeedna ay xusuustaan waayahoogii hore sidii laysku dooni jiray deedna uu kana qiimo jabnaado oo dhalada kale inaan inaan ka hirgeliyo markaa meheradaha kula midkaa mulkiilayaasha leh waxaad isdhaafsataan ra'yiga iyo wixii talaa iyo ay ku weydiiyaan waad u gudbisaa adig laftaada haa waan soo dhoweeyaa waan la sheekaystaa markaan arko mataqaanaa inay ku fikirayaan ganacsi wixii talaan siiyaa wixii waxaan ku waxaan caqabad soo arkaan ku dhahdaa ee waxaan ku siinayaa godkaan ku dhacay inaanad ku dhicin laakiin waxaan ku guulaystay inaad ku guulaysato mararka qaarkood caqabadaha wax ka mid a in idea la timaado fikir qurux badan laakiin la koobiyeeyo dadku way ka xumaadaan lakiin anu waan taageera waayo qofkani fikirkaagiibu iibiyey oo uu hirgeliya tusaalaha shawaarimooyinka oo kale annagaa magaalada kusoo kordhinay iyadoo khubsa shawaarima laga cunaa shawaarimadaasi waa shawaarimada caalamka laga cuno ee caadiga ee lagu sameeyo baasha dhaa khubusta ama sabaayada waayo boorama oo kale anu waxaan qabaa inay qaadi karto xataa haddii laga furo afartan noocaygaas haddii laga furo way ka farcatay weli dadku waxay u baahan weli dadku adeeg ba u baahan weli dadku adeeg ba u baahan in ay ka dhargaan oo mataqaanaa tartan la sameeyo competition la sameeyo haddaan su-aasha ugu dambaysa ku weydiiyo shaqaalaha kuu shaqeeya waa imisa aqoonta ay u leeyihiin cuntooyinka iyo cabitaanada ma mid ay aqoon u leeyihiin oo ay soo barteenba mise tababar ayaad u qabatay oo macalimiin tababara ayaad u keentay afar iyo toban shaqaala ka shaqeeya afar iyo tobankaa shaqaale waxay isugu jiraan nadaafad waxay isugu jiraan cunto karin waxay isugu jiraan bunka shaqaalaha bunka ee ka shaqeeya ka ugu yar shahaadada uu haystaa een bunka inuu samayn karo kasoo shaqeeya ama khibradda uu kasoo shaqeeya ay tahay waa shan sanno ninka ugu khabiirsan labi iyo toban sano bunka kusoo shaqaynayay waa khabiir tobabar badan buu muddo badan bixinaya hadda wuxuu soo saaray shaqaalo fara badan oo magaalada boorama xataa nin kasta qaadan karo oo bun ka fikiraya inuu samayn karo cuntooyinka laftooda macmacaanka iyo dadka soo saara meerad waxay samaysaa nidaamka imka kana kusoo kordhinaya markii horena jiri jiray in ay noqoto meel laga soo saaro qofkii wax soo bartay tusaalehaane ama institutionada sida ayoodho kale hafayooko kale kasoo baxay xirfada soo bartay meelay noqoto internship inuu ku qaato cuntada lagu baro si uu isku kalsoonaada hadhowtole annaguna aan shaqo siina intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo idinka imanayay magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayey anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal haashim sheekh cumar good aad buu umahadsan yahay inala socodsiinaya barnaamijkii hibada iyo alabuurka waxaad weli nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya wariyahayaga maxamuud mascade
barnaamij waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo kulamada maanta dhacaya horyaalada talyaaniga sbain iyo waddanka ingiriiska haddii aan soo koobo kooxda kubadda cagta southampton ayaa waddanka ingiriiska horyaalkiisa waxay la ciyaaraysaa kooxda tottenham hotspur kulankaasi oo garoonka st mary stadium ka dhacaya talyaaniga waxaa iska hor imaanaya atlana iyo napoli bolonia benevento ayaa u imaanaysa helas verona kalatone ayay soo dhaweynaysaa lazio kiev verona ayay fudas gelin doonaan samadoria viorentina ayay madaxa isula tegayaan halkaasoo soolo iyo torinana ay ku kulmayaan gurigaasi soolo udinisa sbal ayaa u imaanaysa calyary ac milan ayay martigelinaysaa inter milan iyo roma kulanka toddobaadka ayaa dhex maraya oo goor dambe oo caaw ah ayay labadaasi kooxood iska hor imaan doonaan wadankaasi sbain kooxda kubadda cagta alaves laganes ayaa soo dhaweynaysa real madridna deportiva la carunia ayaa garoonkeeda banabeyo ugu imaanaysa halka real associedad ay kulan adag fooda isku gelin doonaan kooxda kubadda cagta ee zaltavigo barcelona waxa ay booqanaysaa garoonka kubadda cagta ee betis waa kooxda real batise waxaana kooxda kubadda cagta ee barcelona ay kulankani tegaysaa iyadoo ka imaanaysa guuldaradii ugu horeysay ee tan iyo macalinka kooxdaasi valverda markii uu yimid kooxda ay soo gaarto waa horyaalka dalkaasi iyo weliba koobka qaaradda yurub ee champions leaguea loo yaqaanayo koobka dalrey saddexdaasi koob ilaa iyo hadda lagama barin marka laga reebo toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiis iyo kooxda real batis ay guushaaidhaahde kooxda sbanyol oo magaalada barcelona ay ka wada dhisan yihiin ay hal iyo eber kaga badisay kadib markii uu ciyaaryahan leonel messi rigoore iska khasaariyey haddii aan dib u jaleeco habeenkii xalay ahaa ee shalayto kulamadii laiskaga horyimid horyaalka dalkaas ingiriiska kooxda kubadda cagta ee brighton hof albion iyo chelsea oo kulmay waxa ay ku kala baxeen afar iyo eber oo kooxda chelsea ay afartaasi gool la timid laba ka mid a waxaa u saxeeya ciyaaryahan aidan hazard arsenal ayaa afar iyo hal iyana kaga badisay kooxda kubadda cagta crystal palace waxaana kulankaasi arsenal ciyaaraysay iyadoo ciyaaryahan sanchez uu ka tegay oo kooxdu ay kusoo badashay ciyaaryahan makhatarian heshiis ay labada kooxood isla galeen walow labada ciyaaryahan midna aanu kooxda u tegay u safarin haddana heshiiskaasi haatan waxa uu noqday mid soo gabagaboobay hase ahaatee ciyaaryahanada wilshar iyo lakazed ayaa u muuqday niman ka raystay sanchez oo marino qurux badan ayay soo bandhigayeen si qurxoonna kubadda way isugu dhidhibayeen kooxda kubadda cagta ee manchester united haliber waxay kaga badisay kooxda burnley ciyaaryahan marsial oo aad moodo inuu yahay wiilka haatan ee kooxda kubadda cagta ee manchester united ku duuleyso ayaa gool aad qurux badan ku hubsaday shabaqa kooxda burnley everton waxaa bareej ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee supermage albion halka kooxda kubadda cagta ee lester cityna ay labi eber kaga badisay watford inamada la kala yidhaahdo mahrez iyo vardi waa wiilashii koobkii ay ku guuleysteen u suuro geliyey markii horyaalka dalkaas ingiriiska qaadeen laba sano ka hore ayaa goolashaasi u saxiixay stoke cityna labii eber ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee halis vitan waxaana kooxda haatan la ilinayay macalinkooda lambart oo kulankii ugu horeeyey kooxdaasi macalin uu noqday guul ayuuna halkaasi ku gagaaray kooxda kubadda cagta ee westham unitedna f c barnmouth ayay hal iyo hal bareejaha ku kala tageen manchester city oo kooxda manchester united ay soo dhaweysay oo sagaal dhibcood ay keentay maadaama goor dambe ay habeenkii xalay ay ciyaaraysay manchester city ayaa iyana guuleysatay oo saddex yaal waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta newcastle united ciyaaryahan sergio aguero ayaa saddexdaasi goolba u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee manchester city waxauna ciyaaryahankan haatan kooxda manchester city u ciyaaray laba boqol oo kulan oo horyaalka dalkaasi ingiriiska waxa uuna u muuqday nin kusoo talagalay kooxda kubadda cagta ee newcastle united inuu goolo kale ka dhaliyo isagoo hadda ka horna shan gool kooxdaasi ka dhaliyey dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha tan iyo kulan dambe oo nasxabadagala sida iyo nabad
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintii ciyaaraha ama wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha nala socodsiinayey markana waa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii axmed aarshe iyo heestii caashaqu dan guud maaha
ruux daareenkuuda waa dabar mataaniya qof kaloo ka meel doonaa oo dulsaare uma baahna cashiqu danguud maaha laba ruux daareenkooda waa dabar mataaniya qofkalow ka meel doona oo dul saare uma baahna dadalow jacaylkaygu dadalow dadalow jacaylkaygu dodiina uma baahna ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada dadalow jacaylkaygu dadalow dadalow jacaylkaygu dodiina uma baahna ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada warkayo dabuubtiinu kuma duxinka shayde kuma duxinka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo duumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso warkayo dabuubtiinu kuma duxinka shayde kuma duxinka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso
warka iyo dabuubtiina okay deekhii dooqayguma baahnee kumadu kuma duxin ka shayga wuxuu yidhi dayn maayo dayn maayo buu yidhi dhegaystayaal waxaan filaya inaad aada uga wada hesheen heestaasi caashiqu danguud maaha iyo weliba fanaankii axmed aarshe waxaana gebagabo ahayd idaacadda iyo duurnimo laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen jacfar kukaaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba bashiir abikar oo isaguna dhinaca isku dubridka inoo joogay iyo guud ahaanba bahda v o a da la sidahayo nabadgelyo
waxban kaaga digayaadhe warankula dardaarmidhe afjarow ka saar duunka hebladow isteedidhe dab adow afuufaya dab adow dab adow afuufaya wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya mujidacadnimo beena qalbiyada istoonaya mujidacadnimo beena dabadow afuufaya dabadow dabadow afuufaya wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya mujidacadnimo beena qalbiyada istoonaya mujidacadnimo beena mari degayi degi maayo dibna noo furfuri maayo dibna noo furfuri maayo dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanko kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso mari degay degi maayo dibna noo furfuri maayo dibna noo furfuri maayo dayn maayo dayn